بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عن كسو جرني كتابكي كشف الشبهات وشمها عبد الله بسكلها نوى كان ميسرين شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن سو قارني هذا الشيخ يري الشبهة الثانية حصرهم عبادة غير الله في الأصنام دون الصالحين شوف هذا الوضع حيتاي كوكوبد أي كوكوبايان إلهي غير كيس عبدات العبودة أيوه sanamyada uun saalixiinta waxay leeyihin maba jirtaba in la caabudo oo qofkii marka saalix caabudaa waxay u arkaan inaanu ilaahay keyrkiisba caabudin sheekh maxamed marka wuxuu leeyahay fa in qaala marka hadduu yidhaahdo haulaa il aayaad aayadahan aada ishaartay oo qur-aanka maaragtay aada leedahay ay ku jiraan oo tawxiidka alla ay ka hadlaayaan oo allah keliya hal caabuday leeyihiin duulal kale in la caabudana waa diidayaan aayaadkaas aada tilmaantay nasalad waxay ku soo degtay fii man yacbudu alasnaama dadka laga hadlaayo waa dadka sanamyada caabuda kayfa tajcaluuna asaalixiina midla alasnaam saalixiintii annagoo aan ku tawasulayno alle ugu dhowaanayna sideed ula mid dhigteen asnaamtii am kayfa tajcaluuna alambiyaaa asnaaman sideed se ambiyadu uga dhigaysaan inay asnaam yihiinba waxaad ugu jawaabtaa wixii soo hormaray oo ah in qof kasta oo caabuda alla wax ka soo haray uu waxaas uu caabuday sanam ka dhigtay qofkii marka sanam caabuday iyo qofkii nebi caabuday iyo qofkii weli caabudaay dhinacaas kuma kala duwana marka ambiyada iyo awliyada alla waa jecelyahay annaguna waa jecelnahay muslimka o dhan waa jecel yihiin sharafna way leeyihiin laakiin kii caabuday sanam buu ka dhigtay aakhirana naar buu ku mudanayaa iyo inuu naarta ku waaro haddaanu ka toobad keenin waxaas ile waa addoommo ambiyadii awliyadu waa addoommo allay addoommo u yihiin taasaa naga wada dhexaysa laakiinse ilaahay waa sharfay oo ambiyadina nebinimuu siiyey rasuulluu ka dhigay waxyaa ku soo degay awliyadana ilaahay wuxuu waafajiyey inay camal saalax sameeyaan oo ay noqdaan muttaqiin intay adduunku noolaayeen laakiinse ma aha in maarata wanaaggaas iyo nebinimada ay ku mutaan in ayaga la caabudo taasaa qalada fa innahu marka isagu idaa aqara hadduu qiro ana alkufaara nimankii gaalada ahaa yashhaduuna inay qiraayeen birububiyati kullihaa lilaahi rabbinimada inay alla keliya u qiraayeen oo ilaahayna isagaa wax abuuro wax maamula wa annahum iyaguna sidoo kale maa araaduu inaanay ka doonaynin minman qasaduu dadka ay u qasdeen ila ashafaacata ergeyn moogiya ergeyn un baan ka rabnaa bay leeyihin dadkan hadda aan wax weydiisanayno ergeyn un baan ka rabnaa bay leeyihin marka hadduu qiro in rabbinimadii ay alla keliya u sugan tahay oo duulalkaana shafaaco keliyan ka doonayna uu leeyahay walaakin araada laakiin uu doono an yufariqa inuu kala saaro bayna ficlihim wixii mushrikiintu ay samayn jirtay wa ficlihi iyo wax hadda isagu uu samaynaayo marka uu ambiyadii awliyada u taqarubayo bimaa dakarahu uu doono marka inuu ku kala geeyo farqiga uu ku muujiyo waxa uu hadda isagu sheegay fadkur lahum waxaad u sheegtaa marka nimankaas ana alkufaara minhum man yadcu lasnaama kufaartu hadda isku nooc maaha waa kala duduwanyihin qaybay kala leeyihiin gaaladii waxaa ka mid ah kuwa asnaamta toos u tuuga wa minhum man yadcu lawliyaaa waxaa ka mid ah gaaladii kuwa awliyada tuuga aladiina qaala allahu fiihim ee alla uu ka yidhi ulaa'ika aladiina yadcuuna yabtaguuna ilaa rabbihim alwasiilata ayuhum aqrab kuwaas ay caabudayaan iyagaaba ka dooni xagga alleh u dhowaansho waxaana u dhowaanshaha alla doonaya kuwooda alle ugu sii dhowaansho badan waxayna rajaynayaan naxariistii alle waxayna ka cabsanayaan cadaabkii alle cadaabka rabbigaana waa wax laga digtoonaado wayadcuuna ciisa bna maryama ummahu nimankaa gaalada ahi ciise iyo hooyadiisba way tuugaayeen waqad qaala allahu tacaala allana wuxuu yidhi ma almasiixu bnu maryama ilaa rasuulu qad khalat min qablihi rusulu wa ummuhu sidiiqatun kaana yaakulaani aطacaama andur kayfa nubayinu lahum alaayaati suma andur anaa yuufakuun qul atacbuduuna min duuni illahi maa laa yamliku lakum daran walaa nafca wallaahu huwa asamiicu alcaliim masiix ibnu maryama nabiyullaahi ciisa ma aha waxaan rasuul alle ahayn rasuul alle unbuu ahaa rasuulkaasoo isaga hortiis ay rasuullo kale ay ka hormareen hooyadiisna waxay ahayd mid sidiiqad ah oo rumayn badan kaana yaakulaani atacaam cuntada ayay cuni jireen undur kayfa nubayinu lahum alaayaati huma andur annaa yuufakuun bal fiiri sidaan ugu caddaynayno aayaadkanaga oo haddana fiiri sida looga iilaayo aayaadkanaga oo is u qaadanaynin oo u rumaynaynin waxaad ku tidhaahdaa ma waxaad caabudaysaan alle ka sokow waxaan idiin hananin dhib iyo dheef midna allana waa maqle oge ah marka wuxuu ka wadaa u sheeg in nimanka mushrikiinta ahaa ay qaybo kala duwan ahaayeen kuwa asnaamta maaragtay caabudi jiray oo wax weydiisan jiray oo maaragtay ka dalbi jiray inay u shafeecaan oo u ergeeyaan sida adiguba hadda aad samaynayso macnaa iyagu qasadka ay lahaayeen oo kale aad ku waafaqsanta mushrikiinta waxaa qayb ka ahaa kuwa awliyada tuuga sida adiguba hadda aada maaragtay qasadkaada iyo maaragtay aada ugu waafaqsan tahay macbuudkaas marka inay awliyadii tuugi jireen maxaa tusinaya aayadda aan soo akrino ulaaika aladiina yadcuuna yabtaguuna ilaa rabbihim lmasiirata ayuhum aqrabu inay ambiyada caabudayeenna waxaa tusinaysaa in nimankii kiristaanka ahaa ee nabiyullaahi ciisa caabudi jireen malaa'igtana waa caabudi jireen wa yowma yaxshuruhum jamiica waxaad xustaa maalin alla uu dhammaantood isu keeni doono oo soo kulmin doono uma yaquulu lilmalaa'ikati oo kadibna uu malaa'igta ku dhihi doono a haaulaa'a iyaakum kaanuu yacbuduun kuwaani maadinkeedin caabudi jireen marka isdhehgelintaadii nagama qarsoona inaad tiraahdo mushrikiintu asnaam bay caabudi jireen laakiin anugu awliye iyo saalixiin baan caabudayaa maaragtay wax isagama keen qasi karti annaga waxaan arrintaa ku caddaynaya in waxaad aada isku maaragtay dhex darayso aanayba sax ahayn oo talbiiska aad samaynayso aanuba sax ahayn sababtoo mushrikiinta waxaa ka mid aha kuwa awliyada tuuga iyo saalixiinta dhinac kalena haddii aaban ka dhigno in nimankaa mushrikiinta asnaam keliya ay caabudi jireen dee adinkay iyaga farqi idiinma dhexeeyo sababtoo ah waxaad wada caabudaysaan waxaan wax idiin tari karin wadkur lahu qowlahu tacaala alla qowlkiisa u sheeg wa yowma yaxshuruhum jamiica huma yaquulu lilmalaa'ikati ahaulaa'i iyaakum kaanuu yacbuduun qaaluu subxaanaka anta waliyunaa min duunihim bal kaanuu yacbuduuna aljinna akharuhum bihim mu'minuun xus oo xasuuso maalinta uu alle kulminaayo dhammaan gaalada oo markaas uu malaa'igtii ku dhihi doono kuwaani maadinkay idin caabudi jireen markaasay malaa'igtii waxay leeyihiin ilaahu adaa ceeb ka hufan adigaa gargaaraha naga ah iyaga ka sokay oo keligaabaa gargaaray hanna ah ee waxay caabudi jireen jinni badidoodna jinnigaasay rumaysnaayeen iyo wa qowlahu tacaala alla qowlkiisi uu yidhi وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب xusuuso markii alle uu yidhi ciisow maadaa ku yidhi dadka ka yeesha aniga iyo hooyaday kuwa la caabudo alla ka sokow oo markaas uu ku jawaabay nabiyullaahi ciisa ilaahow ceeb oo dhan waad ka nasahanta marnaba aniga iima habboona inaan idhaahdo waxaanan xaq u lahayn haddiiba aan warkaas ku hadlay adigu waad og tahay waxaadna og tahay allow waxa naftayda ku qarsoon aniguse ma ogi waxa aad iga qarinayso adiga un baana ah kan waxa maqan og ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمتم فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد أنونا كمدهن وحي آد إفرتي موغي وحانهين كمدهن ومعين عابد الله وربي ربي بقى waxaanan ku ahaay marag intii aan dhexdooda ku noolaa markaad i oofsatayna oo aad kor ii qaadday adaa ilaaliyo u ahaa adiga un baana wax walba marag u ah faqul lahu waxaad ku tidhaahdaa acarafta ma garatay anna allaha kafara man qasada alasnaama in alla uu gaalnimo ku xukmiyey dadkii sanamyada u qasday wakafara aydan sidoo kale inuu gaalnimo ku xukmiyey man qasada asaalixiina kii saalixiinta u qasdayoo caabuday wa qaatalahum rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka allana uu la dagaalamay kuwii asnaamta u qasday iyo kuwii saalixiinta u qasdayba ashubhatu athaalitha ana talaba ashafaacati minhum laysa bishirkin shubhada saddexaad waxay tahay in dadkii saalixiinta ahaa oo shafaaco laga dalbaa aysan basiyeedaba shirki ahayn fa in qaala marka hadduu yidhaahdo alkufaaru yuriiduuna minhum gaaladu iyagay wax ka doonayaan wa ana ashhadu aniguna waxaan qiraayaa anna allaha huwa naaficu daaru lmudabbiru inuu alla u yahay midka wax anfaca waxna dhiba waxna maamula laa uriidu ilaa minhu axad aan isaga ahayn wax ka dooni maayo oo wax ka raadin maayo isaga un baan wax ka doonaya anugu wasaalixuuna laysa lahum min alamri shay-un saalixiintu arrinka wax kuma lahaa oo waxbay milkiyaan anugu meel yihi walaakin aqsiduhum arjuu min allahi shafaacatahum waase u qasdaayo waxaan alla ka doonayaa shafaacadoodaas inuu iyaga aqbalo faljawaabu jawaabtu waxay tahay ana haadaa qowlu lkufaari waa hadalkii gaaladu ay ku hadlaysay kaasu sawaa'an bisawaa maba kala duwanaba واقرأ عليه قوله تعالى لقول كيسكو أخري والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى كوا سمايستي ألا كسكو أوليو وحي راهدان وما عابدنا إن ألا نو دويان موية دوان شو ألا يانا كلا حكومي دادك دحدودا وحي اسكو دي دنايين ألا نما هنونيو بين بدنه قالنما بدن kuwaas alla sukadii samaystay awliyo maxay leeyihiin maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa waxaan u caabudaynaa ayaga inay alla noo dhoweeyaan leannagu alla ma diidanin wa qowlahu tacaala alla qowlkiisina maaragtay ku akri oo uu ka hadlayo kuwii alla sukadiis wax caabudayay kuwa aan waxna dhibayn waxna anfacayn ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله kuwaas mushrikiinta ahi alla sukadiisa waxay caabudayaan kuwa aan waxba u dhibaynin waxna u anfacaynin adduunya iyo aakhiraba waxayna leeyihiin waxaan u caabudaynaa inay alla agtiisa nooga ergeeyaan markaas alla wuxuu yidhi atunabbi'uuna allaha bimaa laa yaclamu fi samaawaati walaa fi lard ma waxaad alla uga sheekaynaysaan oad uga warramaysaan waxaanu ka ogeyn kuwaas aad shufcada ku sheegaysaan oo cirkiiyo dhulkii ka jira sababtoo ah haddii cirkiiyo dhulkii ay jiri lahaayeen waxa aad sheeganaysaan shufco noocaas oo kale oo cibaado mudan oo alla idinkaga ergeynaya alla asagaa idinkaga cilmi badnaan lahaa marka wax jira maaha marka mushrikiintu waxa ay maaragtay samaynayaan alla waa uu ka hufan yahay oo cibaadadiisa ay wax kale la wadaajinayaan alla waa uu ka hufan yahay subxaanahu wa tacaala camaa yushrikuun waclam waxaadna ogaataa ana haadihi shubha halaatha shubhooyinkan saddexda ah hiya akbaru maa cindahum inay yihiin waxa ay haystaan kuwa ugu weyn faidaa carafta haddii aad garato ana allaha wadaxahaa lana fii kitaabihi in alla uu shubhooyinkaas jawaabtooda noogu caddeeyey fii kitaabihi qur-aankiisa wa fahimtahaa fahman jayidan oo aad si fiicanna u fahamto famaa bacdahaa aysaru minhaa shubhooyinkaas saddexda ah kuwa ka dambeeya oo aan sheegi doonno yaa ka fudud shubhooyinkaas saddexdaa marka maxay yihiin waa marka ay leeyihiin tan koowaad annagu sanamyada ma caabudno ee awliyaan caabudnaa ama u qasadnaa shubhada labaadna waa maxay waa marka ay leeyihiin annagu ayaga dan gooni ah kama aanan sii lahayne allaan u qasdayno markaan wax caabudayno macnaha ayagu wasiilo un bay noo ahaayeen tan saddexaadna waa maxay shubhada saddexaad uma aanan caabudin si ay wax noo taraan ama ay dhib nooga difaacaan sababtoo ah waxtarka iyo dhibkaba alla unbaa haysta laakiin waxaan u caabudnay inay alle noo dhoweeyaan marka ergeyntoodaas un baan rabnay ee annagu macnaha shirki kuma aanan dhicin mana samaynayno shirki saasay karbaan marka haddii marka shubhooyinkaas ay ku caddaadeen shubhooyinka ka dambeeya yaa uga sii dhow inay caddaadaan illee waa ka dhib yar yihiin oo saddexdan hadda la sheegay yaa shubhooyinka ugu xooga badnaa ah ay dadka ku indhasarcaadiyaan meesha marka uu leeyahay alkufaaru yuriiduuna minhum yani waxay ka doonayaan nacfi iyo durriyay ka doonayaan waayo aniguna nacfiga alla keliyuun baan ka doonayaa buu leeyahay saalixiintuna adduunka wax kuma laha dhinacaasna ictiqaadkaygu saas ma aha laakiin allan ugu dhowaanayaa siday alle iigu ergeeyaan marka waxaad ku tidhaahdaa mushrikiintii loo soo diray rasuulkeena sala alla ly slama iyaguba asnaamtaas uma caabudaynin ictiqaad ay ka ictiqaadsan yihiin inay waxna tarto waxna dhibi karto laakiin waxay u caabudaayeen inay alla u dhoweyso sida alla uu noo sheegay inay yidhaahdeen maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfaa uma caabudayno inay alla noo dhoweeyaan moogiyo dhoweyn oo ay yidhaahdeen haa ulaa'i shufacaa'unaa cinda allah oo waxaan u caabudaynaa inay ergeeyayaal ka yihiin alla agtiisa iyo annaga noo shafeecayaan marka da mushrikiinta baa shabahdaa waay macnuhu الشبهة الرابعة نفيهم عبادة الصالحين مع أنهم يدعونهم أو يذبحون لهم شبهة أفراد waxay tahay inay leeyihiin saalixiin aan caabudaynaa ma jirto iyagoo haddana tuugaayo wax weydiisanaya ama wax u gowracaya iyo waxay ku leeyihiin annagu saalixiinta ma caabudno oo alla keliyaan caabudnaa fain qaala hadduu yidhaahdo anaa laa acbudu ila allah alla moogiyo wax kale ma caabudaayo wa hada aliltijaau ila asaalixiina wa ducaa'uhum laysa bicibaada anigu cuskashada aan saalixiinta cuskanaayo oo aan maaragtay badbaado ka raadinaayo oo aan tuugaayo cibaada maba ahan hadduu yidhaahdo jawaabta koowaad faqul lahu waxaad ku tidhaahdaa anta tuqiru aduu waxaad qirsan tahay ana allaha farada calayka ikhlaasa alcibaadati lilaahi in alle uu kugu waajibiyey inaad cibaadadii alle u saafi yeesho marka jawaabtu waxay noqonaysaa alla wuxuu kugu waajibiyey adiga inaad cibaadadii alle u saafi yeesho wa huwa xaquhu calayka inaad cibaadadii u saafi yeeshaana waa xaqii alle uu kugu lahaa fa idaa qaala hadduu ku yidhaahdo nacam haa waa runtaa faqul lahu waxaad ku tidhaahdaa bayin lii hada aladii farada calayka bal ii caddee cibaadada alle loo saafi yeelaayo wax laga wado ile marka waa inuu garto ama aanu garanin haddaanu garanaynin u caddee si uu u ogaado in baryadda uu baryayo saalixiinta iyo qalbiga uu ku tacalluujinayo ayaga inay cibaado noqonayso si uu u fahmo faqul lahu waxaad ku tidhaahdaa bayin lii hada aladii farada calayka waxaa alla uu kugu waajibiyey bal noo caddee wahuwa ikhlaasu cibaadati lilaahi waxdahu waana in cibaadadii alle loo saafi yeele huwa xaquu calayka waana xaqii kugu lahaaye fain kaana laa yacrifu alcibaadata walaa anwaacahaa haddaanu cibaadadiiba garanaynin iyo noocyadeedii fabayinhaa lahu biqowlika waxaad ugu caddaysaa hadalka aad leedahay qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi udcuu rabbakum tadarucan wakhufyatan inahu laa yuxibu almuctadiin u barya allihiin si khushuuc uu ku jiro oo qarsoodi ah ilaan alla ma jecla kuwa xadgudbee fa idaa aclamtahu bi haada haddii aad taa u sheegto faqul lahu waxaad ku tidhaahdaa hal calimta ma ogaatay haadaa kaas oo ah in maaragtay alla keliya wax la weydiisto cibaadatan lilaahi inay alle oo la caabudaayo tahay taas cilmi ma u leedahay falaa budda waxaa lamhuraana an yaquula inuu yidhaahdo nacam haa taasi waa cibaado yuu leeyahay waadducaau mukhu lcibaada weliba wuxuu kusii daraa wuxuu ku leeyahay ducada iyo tuugmadu waa cibaadada dhuuxeedii khulaasadeedii waa wuxuu markaa ishaarayaa xadiid dhahaya adducaau mukhu lcibaada marka lafdigaas mukhu lcibaada waa daciif ee waxaa saxiixa adducaau huwa alcibaada ducadii ayadaaba cibaadadii ah sababtoo ah waa ruknigii weynaa oo cibaadada cibaadadu noocyadeedu way badanta marka noocyada cibaadada u caddee marka oo ay ka mid tahay ducadii ducaduna waa cibaado haddii marka ducadii cibaado tahay in alle keyrkiis wax la weydiisto waxay noqonaysaa shirki bay noqonaysaa waxaa mudan marka in wax la weydiisto oo la rajeeyo oo la caabudo allah keliya waqul lahu marka waxaad ku tidhaahdaa idaa aqrarta annahaa cibaada haddii aad qirto ducadu inay tahay cibaado alle la caabudaayo wa dacawta allaha leylan wa nahaaran oo aad allana wax weydiisato habeen iyo dharaarba khawfan wa tamcan adoo maaragtay ka cabsanaya damacna uu kugu jiro suma dacawta fi tilka alxaajati wixii aad alla weydiisanayso oo dantii aad lahayd lafteedii haddana waxaad kaloo wax weydiisatay nebiya nebi aw hayrahu ama mid kale oo saalixa hal ashragta fi cibaadati illaahi hayrahu dee cibaadadii alle markaa haddii aad sidaa yeesho ku maaragtay wax la wadaajiyey cibaadada duulal kale la wadaajiyey ma noqonaysaa falaa budda an yaquula nacam waa inuu nacam yidhaahdo waa haa waa inuu yidhaahdaa jawaabtiisa waa inaad sidaa noqoto faqul lahu marka waxaad ku tidhaahdaa idaa calimta biqowli llahi tacaala haddii aad cilmi u yeelato alla qowlkiisii uu yidhi fasalli lirabbika wanxar alla keliya u duko alla keliyana wax u gowrac oo wa atacta allaha oo aad alla ateecdo wanaxarta lahu oo aad alla keliya wax u gowracdo hal haadaa cibaadatun cibaado ma noqonaysaa taasu su-aashaas weydii falaa budda an yaquula waa lama huraan inuu ku jawaabo nacam haa cibaado waa noqonaysaa faqul lahu waxaad ku tidhaahdaa idaa naxarta limakhluuqin nebiyin aw jinniyin haddii aad wax makhluuqa aada wax u gowracdo ama nebi ha ahaadaan waxaa wax loogu gowracaayo ama jinni ha ahaadaane aw gayrihima ama duulal kale ha noqdaane hal ashragta fii haadihi alcibaadati hayra allah cibaadadaas duulal kale wax ma ka siisay oo duulal kale alla cibaadadii wax kale ma kala wadaajisay falaa budda an yuqira wayaquula nacam waxaa lama huraana inuu qiro oo uu yidhaahdo haa alla ila cibaadadii duulal kale wax ka siiyey jawaabta labaad waqul lahu aydan waxaad kalood ku tidhaahdaa almushrikuuna aladiina nazla fiihim alqur'aanu hal kaanuu yacbuduuna almalaa'ikata walsaalixiina wallaata wagayra dalika nimankaa mushrikiinta ah ee qur-aanku ku soo degay oo wakhtigii ay joogeen uu qur-aanku soo degay hal kaanuu yacbuduuna almalaa'ikata malaa'igta macaabudi jireen wasaalixiina dad wanaagsan macaabudi jireen wallaata kii laata la dhihi jiro ay sanamka u sameeyaan oo nin wanaagsan inuu ahaa lagu sheegana macaabudi jireen iyo wakayra daalika duulal kale falaa budda an yaquula waxaa lama horaana inuu yidhaahdo nacam haa waa caabudi jireen faqul lahu waxaad ku tidhaahdaa wahal kaanat cibaadatuhum iyaahum ilaa fi dducaa'i waaldabxi waliltijaa'i wanaxwi dalik oo caabudid ay caabudaayeen saalixiinta aad sheegayso iyo malaa'igta iyo laata iyo ma wax kale ahayd oo aan ahayn inay wax weydiistaan ama wax u gowracaan ama ay maaragtay magan galaan iyo wax lamid ah wa ilaa haddii kale fa hum muqiruuna nimankaa mushrikiinta way qirsanaayeen annahum cabiiduhu inay alla addoommo u yihiin wa taxta qahrihi maamulkiisana ku hoos jiraan wa ana allaha allana huwa aladii yudabiru alamra midka wax maamula inuu alle uu yahay walaakin dacawhum kuwa saalixiinta iyo malaa'igta iyo yay wax weydiisanaayeen waltaja-u ilayhim way magan gelaayeen liljaahi jaaha iyo maqaamka ay leeyihiin iyo wa shafaacati inay ergeyn alla agtiisa ka leeyihiin inay ictiqaadsan yihiin wahada daahirun jiddan taas waa arrin iska muuqata ashubhatu alkhaamisa shubhada shanaad ana man ankara ashirka faqad ankara shafaacata arasuuli sala allahu calayhi wasalam qofkii shirkiga inkiraa oo macnaha cibaadatu gayri illaahi waa qalad waana shirki yidhaahda saalixiin iyo ambiyo iyo malaa'igba hala caabudaaye qofkii shirkiga inkira waxay leeyihiin wuxuu inkirsan yahay shafaacadii rasuulka sala allahu alay wasalam anuu waxaan xasuustaa nin carab ah oo muqdisho joogi jiray waagii kolley waxaan qiyaasayaa waa uun sideetamaadkii bilowgeedii waa yaan mar uun arrimo uun tawxiidkii wax ku saabsan aan ka hadalnay marka wuxuu u leexiyey arrinta in maaragtay dadka waxaan inkiraaya oo shirka inkiraaya aanay rasuulka jeclayn sala alla alay slam hadal macnihiisu uu saas oo kale u yahay ama waxaan la samaynayaaba ay tahay uun jacayl la jecel yahay rasuulka sal slam wax macno noocaas oo kale u sheegay marka waxaad moodaa masale faafsan inay tahay fain qaala marka hadduu yidhaahdo atunkiru shafaacata rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam watabracu minha oo kaale adigu ninkan ila doodaayow ma shafaacadii rasuulkaad diidan tahay oo aad ka beri noqonaysaa faqul waxaad ku tidhaahdaa laa unkiruhaa anuu shafaacadii rasuulka sala alla alay slam ma diidani walaa atabara'u minha kana beri noqon maayo bal huwa sala allahu alayh wasalama rasuulku sala allahu alay wasalama ashaaficu almushafacu waa mid ergeyn doona aakhiro almushafacu lagana aqbali doono ergeyntiisaas ilee axaadiistia noo sheegtay wa arjuu shafaacatahu shafaacadiisana waaba rajaynayaaba inuu alla wax iga siiyo walaakin ashafaacatu kulluhaa lilaahi laakiin shafaacada allah iska leh kama qaala tacaala sida alle uu yidhi qul lilaahi ashafaacatu jamiica shafaaco oo dhan allah iska leh saas ku dheh qofkuu doonuu u idmaa inuu shafeeco qofkii uu jecel yahayna yaa loo shafeecaa walaa takuunuu mana noqoto shafaacadii ilaa min bacdi idni illaahi idanka alle inuu dhaco moogiye kamaa qaala caza wajalla sida alle uu yidhi man da aladii yashfacu cindahu ilaa biidnihi oo yaa alle agtiisa ka ergeyn kara alle inuu u idmo moogiye yacni idanka alle iyadoo aanu jirin miyaa qof alle agtii ka ergeyn karaa maya waay walaa yashfacu fii axadin ilaa min bacdi an ya'dana allahu fiihi kii shafeecaayana qofna uma shafeeci karo ilaa in alla uu idmo moogiye in loo shafeeco hebel marka shafaacadu laba shardi bay ku dhacdaa shardiga koowaad waa maxay waa in alla ogol yahay oo alla idmo man da aladii yashfacu cindahu ilaa biidni aayaddaa sheegaysa shardiga labaadna waa maxay in alla uu raalli ka yahay qofka shafeecaaya iyo midka loo shafeecaayaba yowmaidin laa tanfacu shafaacatu ilaa man adina lahu araxmaanu waradiya lahu qawlaa maalinka qiyaamaha shafaacadu qofna ma anfacdo oo ergeyntu qof khalqiga ka mida wax taraysa ma leh ilaa in alleh kii shafeecaayo uu idmo moogiye oo haddana ka loo shafeecaayo alla uu raalli ka yahay moogiye taasna marka yaa heli kara waa qof mu'mina oo cibaadada alla u saafi yeelay mushrik wax kuma leh arrintaas waxaa kaloo alla uu yidhi walaa yashfacuuna ilaa liman irtadaa malaa'igtu isagama ergeeyaan ilaa qof alla uu raalli ka noqday inay u shafeecaan moogiye malaa'igtuna cabsidii alle darteed ay maaragtay ay ka digtoon yihiin way cabsanaayaan waxay ka cabsanaayaan inay amarka alle iyo nahyigiisa ay khilaafaan sheekh ibnu uthaymiin wuxuu leeyahay waxaa la og yahay in alle aanu raalli ka noqonaynin ilaa tawxiidka moogiye tawxiidka moogiye alle wax kala raalli kama aha oo gaalnimo ilaahay raalli kama noqonayo aayad kale alle wuxuu ku sheegay in maaragtay walaa yardaa licibaadihi alkufra alla addoommadiisa gaalnimo raalli ugama aha marka ninkii gaalnimo ku jiraa shafaaco heli maayo marka qof gaala looma shafeeco waayo macnuhu wuxuu leeyahy marka sheekh maxamed cabdilwahaab shafaacada alla keliya iska leh sida alla uu yidhi qul lilaahi shafaacatu jamiica shafaacada dhammaanteed allah iska leh walaa takuunu ilaa min bacdi idn illaahi idanka alle in la helo moogiyo si kale on kuma dhacdo shafaacadii kama qaala caza wajal sida alle uu yidhi man da aladii yashfacu cindahu ilaa biidnih waayo midka alle agtiis ka ergeynaya in alle u idmo moogiye walaa yashfacu fii axadin ilaa min bacdi an yaadana allahu fiihi kan wax ergeynayaan uma ergeeyo qofna ilaa in alle uu idmo moogiye sida alle uu yidhi walaa yashfacuuna ilaa liman irtadaa allana waxaan tawxiidka ahayn kama raalli aha kama qaala caza wajal sida alle uu yidhi waman yabtaqii hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu islaamka waxaan ahayn qofkii diin ahaan u doona islaamkuna dee tawxiidu ku dhisan yahaye falan yuqbala minhu laga aqbali maayo faidaa kaanat ishafaacatu kulluhaa lilaahi haddii ergeyntii ay dhammaanteed alle u sugnaatay walaa takuunu ilaa min bacdi idnihi oo aanay shafaacadiina dhacaynin in alle uu idmo moogiye walaa yashfacu nabiyu sala allahu alayhi wasalama walaa hayruhu fii axadin xataa yaadana allahu fiihi oo rasuulkuna sala alla ly slam uuna ergeynaynin rasuulka kayrkiisna aanay maaragtay ergeyn karin oo aan qofna laga ergeyn karin xataa yaadana allahu fiihi in alle maaragta uu idmo moogiye in maaragta loo shafeeco walaa yaadanu allana aanu u idmaynin shafaacadii ilaa liahli tawxiidi moogiye dadkii muwaxidiinta ahaa oo tawxiidka u saaxiibka ahaa moogiye aan loo idmaynin tabayana laka meesha waxaa kaaga caddaata ana shafaacata kullaha lilaahi in shafaacada dhammaanteed alla uu leeyahay fa atlubuhaa minhu allaan marka shafaacada weydiisanayaa anugu marka shafaacada ma inkirsani laakiinse shafaacada waxaan weydiisanayaa alle ayaan weydiisanayaa fa aquulu waxaan leeyahay allaahuma laa taxrimnii shafaacatahu allaahuma shafichu fiya wa amhaala haada ilaahow ha iga hoojinin shafaacada rasuulka sala allahu alay wasalam shafaacadiisana iyo aqbal aakhiro iyo maarata hadallo noocaasoo kale ducooyin noocaso kale aan ku ducaysana ee anuu rasuulka wax weydiisan maayo xataa shafaaco weydiisan maayo inta adduunka lagu nool yahay wabillahi towfiiq